Xanuunka cagaarshowga waa caabuq ku dhaca beerka kaas oo saameeya unugyada beerka wuxuuna sababi karaa dhimasho haddii qofka si dhaqso ah looga daweyn. Xanuunka cagaarshowga oo marka qofka uu ku dhaco dhowr marxaladood la maro ayaa u kala baxa laba qaybood oo ah qaybta ugu daran cagaarshowga B iyo C oo ah labada nooc ee ugu halista badan. Dunida oo dhan ayaa u istaagtay sidii looga hortagi lahaa cudurkan cagaarshowga. Dr. Ibrahim Suleymaan ayaa ka warbixiyay astaamaha lagu garto cudurkan isagoo bulshada reer Jubbaland ugu baaqay in haddii ay arkaan astaamahan soo aadaan xarumaha caafimaadka.
cagaarshowga markii la dhaho waxaa waaye cawq ee, ku dhaca beerka waaye Ee, laakiin annaga markaan soomaalida jaundiasna waa dhahnaa ee, jaunsaan u naqaanaa oo ah een, magaca ereygaas cagaarka ruux kalarkiisa isbedelaya indhaha kaadida saxarada laakiin caafimaadka markii la qeexaayo cagaarshow maxaa waaye markii la dhahayo markii tafaasiil laga bixinayo waxaa lagu qeexaa caabuq ku yimaada beerka dabcan caawuqa waxa keena ee, beerka way kala duwan yihiin ee, virus hadda aan ka sheekeyno hepatitis-ka kuuka ah, ha noqdo ee noocyadiisa kala duwan a b c d e iyo daawooyin inay keenaan laakiin muhiimadda maanta aan u joogno waxay tahay in maaragtay viruska b c a-ga iyo e-ga haba kala darnaada inaan kuwa xooga saarna cagaarashowga calaamadihiisu ee, way fara badan yihiin laakiin waxaan kusoo koobayaa ee, saddex qeybood ayay u kala baxaan saddex qeybood u kala baxaan waxaa waaye, qaybta kore waxaa loo yaqaanaa qaybta aan maaragta soo ifbixin ee, waxaa loo yaqaanaa pre-hysteric phase waa wejiga koowaad waaye wejigaas waxaa loo bixiyay pre-hysteric phase ee loo dhahay waxaa weeyaan calaamadihii ma wada muuqanayaan Ee, ruux wuxuu yeelanayaa labalabo wuxuu yeelanayaa madax xanuun wuxuu yeelanayaa xumad yar oo aan badnayn cunnada ma cuni karo murqa xanuunaa jiraayo Ee, intaasaa ugu muhiimsan ca- weji ee, ma- ee, maxaa la dhihi jiray een, een, wejiga koowaad ee cagaarashowga wuxuuna qaadan karaa maalmo ilaa isbuucyo saddex isbuuc laba isbuuc afar iyo toban beri meelahaasuu qaadan karaa wejiga waa wejiga koowaad ee loo yaqaano pre-hysteric phase waaye wejiga labaad waxaa loo yaqaana hysteric phase waaye waa wejiga uu calaamadihii cagaarashowga oo halka soomaalida ay u taqaano marka dabka ay gubayaan calaamadihii ay soo ay soo ifbaxayaan oo la arkayo oo indhihii ay kasoo muuqanayaan oo jirka intiisa kale ay kasoo muuqanayaan oo ogadii jirka ay kasoo muuqanayso ay kasoo muuqanayaan oo kaadida ay isbedelayso ee sidii shah rinji oo kale ay isbedelayso ee saxaradii way isbedelaysaa xilligaas waa xilliga maaragtay ee, iidana ee, ugu badan waaye xilligaa marka wuxuu qaataa ilaa iyo afar isbuuc uu qaataa labaatan iyo sideed bir labaatan iyo kow bir meelaas uu qaataa Een, inta uu qaato intaas waaye Ee, wejigii saddexaad ee, waxaa loo yaqaana convulsive ee, phase waaye waa wejigii saddexaad ee bogsashada waaye calaamadihii hore aan kusoo sheegnay ee hunqaacadii labalabadii ee, cagaarkii indhaha waxaa ku di way baaba'ayaan ruuxu sayru usoo fiicnaanaya yaryar usoo fiicnaanaya laakiin taa macnaheedu ma aha ruux inuu ka bogsoogayo cagaarashooga beerkii weli waa xanuunsan yahay Ee, muddo ilaa ay macali afar bilood saddex bilood intaa intii laga gaarayo wuu xanuunsanaanaya beerka ruux haddii laga baarana cagaarashooga waa laga heli karaa cudurkan maaragtay silent killerka ama si qarsoodi u faafayo ee adduunka kusii badanaya annagu haddaan soomaali nahay khaasan reer kismaayo mise jubbaland ee si gooni ay noo taabanaysaa maadaama bulshada soomaaliyeed dad ka soo kabanaya maaragtay dagaalo sokeeye waxa ay yihiin xaaladaha caafimaadka iyo arrimaha bulshada ay iska hooseeyaan si gaar ah ayay noo taabanaysaa sababta saa loo leeyahay waxaa waye cagaarashowga wuu sii badanayaa ee saameyntiis ayaa sii badanayso taas ayaa maaragtay adduunka waxaa waxyaabaha la rabay in wax laga qabto waxaa ka mid ah in wacyigelinta kor loo qaado in talaalka cagaarashowga kor loo qaado in talaalka ilmaha markay yar yihiin kor loo qaado in waxaas kudi maaragtay iyo daaweyntii iyo kawarqabkii bukaanka ee shakhsiga la noolaa xanuunka iyo kaan la nooleen labadaba inay maaragtay ay sameeyaan ee, maxaa la dhihi jiray inay iska warqabaan xaaladooda caafimaad isaalada ay boogtaan dhakhaatiirta ay la xiriiraan intaasaa maaragtay xoogga la saaraya Cudurkan cagaarshowga ayaa ka mid ah cudurrada ugu saameynta badan dunida.